magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xarigga looga jarayey dugsiga cusub ee ugaal waxaa goobjoog ahaa madasha xarigga looga jarayey maamulka dugsiga xubno matalayay wasaaradda waxbarashada somalilan culimo iyo waalidiin sheekh maxamed cali geedi gudoomiyaha hay-adda waxbarashada geeska afrika oo hirgelisay dugsigan ayaa ka waramaya ahmiyadda dugsigan iyo waxyaabaha uu bixin doono haddaan nahay hay-adda geeska afrika lix iyo labaatan sanood baanu dadka waxbaraynay lix iyo labaatan sano ayaanu dadka waxbaraynay ilaahay fadligii dadkii aan waxbarnay dad fara badan oo mudan baa soo baxay oo hormooda ayaa waddanka u soo baxay qaar baa halkan fadhiya qaarna way inoo iman doonaan oo kelmadaa la siin doonaa afar iyo labaatan sano ka mid wakhtigaas waxaanu lahayn manhaj gaar ah oo xooggan oo ka xooggan diinta iyo luqadda carabiga iyo maadigaba marka dadka ugu fiican weli waxaanu u diri jirnay suudaan iyo masar qatar meelahaasaanu u diri jirnay ilaa sanadka afraad waa inu qur-aanka ku xafidaa qayb baa jirta ardayda maalan qur-aanka xafiday ee aan duulis hore soo qaadan iyaga waxaa looga bilaabayaa alternativekii kalaaska shanaad baa looga bilaabayaa kalaaska sideedaad buu imtixaanka ku gelaya waa la dhisaya ardaygaasi waa xaafid laakiin duruustii kale aanu soo qaadan waa la dhisayaa fasalka sideedaad buu dabeedna ayuu imtixaanka la gelaya dugsigan manhajkiisa waxaa weeye kow wuxuu isu keenayaa baahidii ardayga oo dhan ee ahayd xifdiga qur-aanka madcamadda aynu ugu tegi jirnay wuxuu isu keenayaa tii dugsiga ee maadiga ahayd iyo diiniga ahayd iyana wuu keenaya tii kabista ahayd iyana wuu isu keenaya qaar ka mid a xubnaha ka soo qaybgalay ayaa soo dhoweeyey dugsigan waxa ayna sheegeen in xilli loo baahnaa la hirgeliyey
waxaa noo sharafa ka wasaaradda waxbarasho ahaan inaan kasoo qayb galno xafladda furitaanka dugsiyada ogaal ee caalamiga ah ee laga furayo magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda masallaha waa mid ka mid a himilooyinka ay wasaaradda waxbarasho degsanayso ee ka mid ah fidinta waxbarashada waxbarashada inay fido oy maalinba iskuol la furo hadday tahay primary schools iyo hadday tahay secondary schoolsba waa mid ka mid a himilooyinka wasaaradda waxbarashadu inay dugsiyadu bataan oy la furo weliba dugsiyo waxbarasho quality leh oo taya leh marka ogooni sheekhan waxaa la ilaahay khayra ku siiyo ilaahayna kaa abaal mariyo hawsha aad qabatay dugsigan qiimaha badan leh ee maantana aada noo furtayna wuxuu tilmaamayaa uun dugsi runtii loogu talagalay tayo iyo inuu soo saaro ardaygii runtii loo baahnaa aad baan u soo dhaweynayaa uguna faraxsanahay madaariskan ogaal ee hadda sheekhu maatu ka fikiray waana muudiska ugu dambeeyuu soo saaro waxaan xasuusnaha oo runtii aanaa ina xasuusta ay tahay madrasadii ugu horreysay sheekhu uu ka dhisay magaalada hargeysa waxay ahayd baxrayn qaybta hoose dhexe
waxaynu doonayaa rajaynayaa in caruurta dugsiga ka soo baxda caruurta waalidiintu inagu aaminaan ay noqdaan caruurta iyagu ikhtiraaca ah tekhnolojiga cusub ee soo socota berigii hore kombyutarku ahaa kombyutarkii waa la dhaafay ai baa la yidhi wax laydhaa baa jira artificial intelligence ayaa jirta labaatan sannood buu soconayaa quantum kombyutar baa imanaya oo ka dambayn doona kontonka sannood daba soo baxaya dugsiga ogaal ayaa leh qaybo kala duwan sida qaybta xifdinta qur-aanka qaybta dugsiga hoose iyo dhexe waxaana caruurta loo diyaariyey goobo ay ku nastaan xilliyada bareega